marka xanaaneeyuhu uu la hadlo macmiil ay ku adag tahay inuu wax maqlo waxaa muhiim ah e in uu weydiiyo su'aalo si fudud loogu jawaabi karo haa ama maya b in uu siiyo macmiilka waraaquu wax ugu qoro xanaaneeyuhu c in uu wajaho macmiilka si loo arko afta xanaaneeyaha waxay ka hortegayaan maqaarka engaga iyadoo la sameeyo jimicsi maalin kasta ah in uu u oggolaado macmiilka wakhtiga uu ka hadlo khasaaraha c in uu ku dhiirigeliya macmiilku inuu ka hadlo ama diiradda saaro waxyaalo badan oo wanaagsan